Maareeyaha dekedda magaalada Muqdisho Maxamed Cali Americo oo ay weheliyaan taliyaha hoggaanka canshuuraha jenaraal cabdulaahi xasan bariise iyo afhayeenka booliiska hagaashaanle cabdifataax aadan ayaa soo bandhigay kuntadharo ay ku jiraan maandooriye loo ekeysiyey daawooyin kuwaasi oo laga qabtay dekedda magaalada muqdisho afhayeenka booliiska hagaashaanle cabdifataax aadan iyo sidoo kale taliyaha hoggaanka canshuuraha jenaraal cabdulaahi xasan bariise ayaa sheegay in dadka falkan geystay qaar la qabtay kuwa kalena lagu daba jiro waan u mahad celinaa dhammaan laamaha amniga ka wada shaqeeyey uu maareeyaha garabkayga taagan yahay dekedda alaabtan aad u jeeddaan waa daawo isla markaana waa sun daawada waxaa loogu talagalay in qiyaas laga isticmaalo laakiin magaalada muqdisho waxaa ku soo badatay in daawadii loo isticmaalo maanduuri ahaan ganacsatada iyo dadkii ku soo qariyey barastemool baakad ku jira in lagu soo dul qoro baakad ay ku jirto daraagiis ayaa waxaa lagu soo dul qoray barastemool si dekedda loo dhaafiyo laakiin maamulka iyo laamaha amniga dekedda oo aad u foojigan ayaa waxay qabteen wixii gudaha ku jiray inay ogaadaan taa waxay noo suurto gelisay in daawadan aad u jeeddaan maandooriyahan aad u jeeddaanoo konteynerkan buuxo ah gacanta lagu soo dhigo waxaan u mahad celinaa maareeyaha dekedda hoggaanka ilaalinta canshuuraha nabad sugidda iyo dhammaan laamaha amniga goobtan ka shaqeeya ee la qaldi waayey waxaan leeyahay waa la qaldi waayey haddii barastimool loogu soo qoro xitaa ay qabteen meesha waxaa iiga muuqata inay foojigan yihiin dadkii ka shaqeeyey baaritaan dheer u dabagalay waxaa muxuu ahay badnaa jirto warar suuqa la marsiin jiray konteynarada ma la baaro taasi waxay ku beenowda maanta iyadoo halkaas barastamool uu ku qoran yahay o aad aragtiin in muxuu ahay la ogaado lagu hallayn waayo in magacaa siduu yaha loo qaatoo loo isticmaalo ee waxa gudaha ku jira la ogaado waxa ay yihiin maantana la ogaada muxuu ahay wax bulshada dhibaato u keenaa inay tahay